weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan mandiqada goojam ee dalka etoobiya ayay maleeshiyaadka maxaarada faano ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan etoobiya ugu yaraan soddon iyo toddoba sarkaal ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan culus ee ay fuliyeen maleeshiyaadka maxaarada ee faano waxaana maamulka etoobiya ugu magacaaban gobolka maxaarada ay leynta saraakiishaasi ku eedeeyeen kooxda weerarka geystay waxaa intaa dheer oo ay kooxdu gacanta ku dhigtay sagaashan iyo toddoba xubnood oo u badan saraakiil ka tirsan dowladda xabashida etoobiya dagaalada sii kululaanaya awgood ayay jabhadda faano beddeshay xeeladda dagaalka ay kula jirtay dowladda xabashida etoobiya ayagoona bilaabay inay bartilmaameedsadaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada qaarkood maleeshiyaadkan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday abaabul ciidan oo baaxad leh xilli ay socdaan dagaallo xooggan oo jihooyin kala duwan ka socda gudaha deegaanka amxaarada si kastaba ha ahaatee faano ayaa xiriir wanaagsan la leh bulshada gobolka amxaara maadaama aaminaada lagu qabo dowladda xabashida etoobiya ee gobolku ay sii yaraanayso kooxdanna loo arko inay bulshada difaacayso